waxaan maanta goobtan oo culimmada joogta aan haddana kasii dayni doonaa lacagta looga deeqa ardayda wajeer east oo af ingiriiska basari basarigaas wuxuu ka kooban yahay lacag dhan soddon iyo shan milyan shan iyo toban milyan waxaa maaragtay looga deeqayaa ilmaha ku jira iskuullada secondaryga labaatan milyanna waxaa looga deeqayaa caruurta reer wajeer east oo jaamacadaha iyo koolejyaasha ku jira marka lacagta waxay ka kooban tahay soddon iyo shan milyan labaatan milyan oo dhinaca jaamacadaha ah iyo shan iyo toban milyan oo dhinaca secondaryga waa mahadsantiin